Deegaanka balaaldheer ee u dhow deegaanka Cadakibir ee gobolka Galgaduud ayaa xalay xilli dambe waxaa lagu dilay laba qof oo rayid ah kuwaasoo aan ka tirsanayn dadka dagaalamaya. Labadan qof ee la dilay oo midkood nabadoon caan ka ahaa aagga uu dilku ka dhacay ayaa waxaa lagu kala magacaabi jiray Axmed Wehliye Guure iyo Cabdinaasir Maxamuud Cilmi Mataan waxaana meydadkooda la geeyay degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud. Maleeshiyaadkii dilka geystay ayaa isaga baxsaday goobta waxaana deegaanka uu falka dilka ah ka dhacay laga soo sheegayaa saansaan dagaal oo ka dhalatay dilka labada nin. Dagaal beeleedyada ka dhacaya gobolka Galgaduud ayaa ah kuwa soo laalaabtay mana muuqato cid wax ka qabanaysa.